Tignoolajiyada casriga ah ayaa waxaa si weyn loogu adeegsan karaa kobcinta maamulka iyo adeegyada bulshada iyada oo lagu kaydin karo laguna falanqeyn karo daatada ama xogta. Injineer Cabdulaahi Maxamed Maxamuud Balaag waa Baradhga Culuumta Tignoolajiyada waxa uu sharaxaad ka bixinayaa sida maamulka iyo adeegyada bulshada loogu kobcin karo tignoolajiyada casriga ah.
Tignoolajiyada casriga ah waxay door muhiim ah ka ciyaartaa kobcinta maamul kasta iyo adeegyada bulshada. Waxaa jira dhowr siyaabood oo loo isticmaali karo tignoolajiyada casriga ah si loo hagaajiyo maamulada iyo adeegyada bulshada. Waxaa kamid ah tignoolajiyadaas isku dubaridka iyo kordhinta waxtarka. Sidoo kale waxaa kamid ah nidaamka la yirahdo e-government ama dowlada dhijitaalka ah. Sidoo kale waxaa kamid ah communication oo ah dhanka isgaarsiinta adeega isgaarsiinta oo tignoolajiyadu ay qayb weyn ka qaadato. Sidoo kale waxaa kamid ah data management ama analysis oo ah maareynta xogta iyo falanqeyntooda. Sidoo kale waxaa qayb weyn ka qaata tignoolajiyada casriga ah maanta dunida aynu ku noolnahay mobile applicationska barnaamijyada mobilka. Sidoo kale waxaa kamid ah blockchain technology wax la yirahdo oo tignoolajiyada blockchainka ama tignoolajiyada la xiriirta qalabyada lagu horumariyo data analysiska iyo nidaamka nidaam difaaceedka tignoolajiyada ee horumarsan ee maanta dunida laga isticmaalo iyo dabagalka xogta.
Dhanka kale tignoolajiyada casriga ah ayaa muhiim u ah kobcinta adeegyada bulshada iyo maamulka waxaana ay qayb ka qaadan kartaa in la xoojiyo lana kobciyo maamulka iyo adeegyada bulshada.
Sidoo kale waxyaabaha kordhiya maamul wanaaga bahalkan maxaan ku rahdaa loogu isticmaal badan yahay xagga maamulka ama adeegyada bulshada waxaa kamid ah nidaamka loo yaqaano e-governmentiga. E-governmentiga waa maxay e-government dowladaha ayaa isticmaala e-governmentiga e-governmentiga si ay u bixiyaan adeegyo bulshada sida daabacaadda shahaadooyinka bixinta canshuuraha cod bixinta iyo adeegyada kale oo la xiriira maamulka taasina waxa weye waxay qayb weyn ka qaadataa tignoolajiyada oo haddaan nidaam tignoolaji la helin iyo governmentiga ma shaqeynayo si loo helo adeegyadaas waxay qayb weyn ka qaataan fududeynta adeegyada horumarineed ee maamulka iyo iyo adeegyada bulshada.
ugu dambeyn injineer cabdulaahi maxamed maxamuud balaag ayaa ugu baaqaya dowlada galmudug in ay ka faa'iideysato tignoolajiyada casriga ah oo uu sheegay in ay ka caawin karto wax badan hay-adaha dowladda maamulka galmudug waxaan u baaqayaa ka cabdulaahi ahaan inuu la yimaado nidaam maxaan ku rahdaa system ah oo dhamaystiran oo bulshada iyo maxaan ku rahdaa iyo maamulka u ogolaanaya in ay hawshooda u fududaato horumarin horumarin ballaaranna bahalka maxaan ku rahda u horseedi karo haddii ay isticmaalaan nidaamyada casriga maanta dunida laga isticmaalo oo databaseska marka waxaan kula tali lahaa inay isticmaalaan database horumarsan oo maanta dunida laga isticmaalo waana ogyihiin maamulkana way ku tala jiraan haddana qeybo kamida maamulka way isticmaalaan oo hay-adaha dowladda galmudug maamulka galmudug qeybo badan oo kamid ah waan ku arkay markii aan kor aan tegay aniga xafiisyadaas nidaamka databaseska qeybo badan oo isticmaala inkastoo qeybo ka qeybo dowladda kamidana aysan isticmaaleyn shacabkiiba haba sheegin marka waxaad u malaysaa micnaha maxaan ku raha maamulka inuu hadda soo sameynayo fahamka dadkana inay aada u soo kordhayo marka waxaan kula tali lahaa in la isticmaalo databases xogta lagu kaydiyo tignoolajiyada casriga ah ayaa sameynaysa dardar xoogan iyada oo si xawli ah ay u soo kordhayaan adeegyo taageeraya kobcinta maamulka iyo adeegyada bulshada hay-adaha dowlad goboleedka galmudugna waxa ay qeybo badan oo ka midihi ka faa'iideystaan arrintaasi